saaka aroortii hore ciidamadooda daraawiishta ee dowlad goboleedka koonfurta galbeed ee degmada waajida waxay fuliyeen howlgal qorshaystaa sida aad la socotidna horey waxay u wadeen ciidanka inay la diriraan nimanka cadowga howlgalkii saaka qorshaysanaana wuxuu kusoo dhamaaday si habsami leh ciidankana waxay ku guuleysteen horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaateynayay ummadda soomaaliyeed dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka okool degmada waajid ciidanka waxay ku guuleysteen inay soo khaarijiyaan asig iyo tiimkii la socday wixii hubo ay haysteen na ay ka furtaan ciidamadana sida aad la socotid waayahan dambe waxay wadaan howlgalla lagu beegsanayo amiirada sarsare ee dhibaateynayo ummaddan covid konkii bishii lixaad waxaad la socotaa ciidanku inay dileen amiir sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo joogay ayagoo baxay degmada qasax dheere insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidanku inay howlahooda sii wataan idinilahi karim ilahay idinkii waxaan ka rajaynaynaa cadowgana inay ka qabtaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka koonfur galbeedna inay cadowga ka qabtaan oo ay meelaha ay dhumaaleysiga ay ku joogaan ay uga tagaan aan rajaynaynaa insha allah marka horjoogahan shabaab ka tirsan aad sheegtay in ciidanku ay dileen ma howlgalaad samaysaan ayuu ku dhacay mise isku horimaad dhex maray ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shabaab bal haddaad faahfaahin dheeraada ka bixiso sidee bu howlgalku u dhacay howlgalku wuxuu ahaa mid laga shaqeynayo in muddaa howlgalada waayahan dambeba waxay socdeen qorshuu ahaa oo in muddaa la taabnaala taagnaa sidii ninka cadowga dhibaateeyey ummadda jidka wixii maraayo oo u socdo ama waajid ama meel kale taagnaa oo dameerada dili jiray howlgal in muddaa laga fikiraayo ahaa howlgalka waa la qorsheeyey ciidanka marka horjoogaha iyo tiimkiisa meesha ay ku sugayihiin ayagoo markaas qalab walbo oo isticmaalaya dhinac walbo ama ha ahaato dhinaca shirdoonka ha ahaato ama dhinac walbo ha ahaato ciidanku waxay ku guulaystay markay ogaadeen horjoogaha iyo tiimkiisa meel ay ku sugayihiin inay hereynayaan ayagoon qof kale wax ku gaarinna ay dhibaateeyaan qoladii ummadda dhibaateynaysay horjoogahana ay khaarijiyaan iyo tiimkiisa wax borobaleen oo kalena meesha aysa ka dhicin ama ciidan kuweena ama dad shacba aysa wax ku gaarinoo sidaas howsha lagu soo afjiray si nabadana ay uga soo laabteen degmadii ay ka tageen waajib waxaad noo sheegtaa marka howlgalkana ay ciidanku sameeyeen yaa ka wax ku noqday marka laga soo tago horjoogahaasi aad sheegtay in kooxda shabaab ka tirsanaa aad disheen xubnihii kale la socday aad sheegayso inaad waxyeelo gaarsiiseen ayaguna maxay yihiin ciidanku waxay soo furteen hub tirafada hub tira badan oo ay wateen qoladii la socotay horjoogaha sida ay wararku ay noo xaqiijinayaan saraakiisha meesha howlgalka fuliya horjoogaha iyo tiimkii la socday ilaa iyo shan qofood gaaraya ayaa meesha lagu khaarijiyey ilahay idinkii waxaan leenahay ciidanku waxaan leenahay guuleysta hooshiina hor usii wada cid alle ciddii dhibaato la hortaagan ummadan soomaaliyeedna waxaan rabnaa sida hadda howlgalka aad ugu fuliseen ayadoon qof shacbana wax gaarin askartuna ay bad qabaan inaad fulisaan idinka rajaynaynaan leenahay insha allah marka horjoogahan magaciisa shabaabse xageesu uu u qaabilsanaa ninka horjoogaha ee cadowgu wuxuu u qaabilsanaa dhibaateynta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanada dega ee waajid iyo agagaaraheeda ayuu u qaabilsanaa ilahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale degmooyinka ku sugan cadowgu waa iska taqaanaa waa magacyo badan yahay laakiin magac aan ka hayno oo oo dadka ay u yaqaaneen deegaanka macalin deerawa ayaa la yidhaha ninkan